الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا أصxaabiga afartan iyo sideedaad waxaa la yidhaahdaa nucaym bin mascuud nucaym binu mascuud baa la yidhaahdaa nucaym binu mascuud rajulun waa nin ninkaasoo yacri- yacrifu yaqaan oo garanaya ana alxarba dagaalku khudcatun dagid inuu yahay dagaalku inuu kaarta yahay dagaalku inuu yahay waxa la yidhaahdo dagid markii dagaal lagu jiro dee dagaalku qofka maalan gaalada marka lagu qaadayo la dhihi maayo maali hebel baan idiin imaanaynaa saasoo u dhacayaa xilligaasaa imaanaynaa iyaguna sidoo kale marka ana alxarba khudcatun wey nucaym binu mascuud saxaabiga la yidhaahdo fatan waa wiil dhallinyaro ah kaasoo yaqidulfu'aadi qalbigiisu soo jeedo kaasoo almaciyu dakaa'i dhugtiisu ay xeel dheer tahay garashadiisu dhugtiisu ay xeel dheer tahay kaasoo kharaajun wallaajun gelid badan bixid badan haa waxaa weeyaan kahiiru lmadaakhil waalmakhaarij soo gelidyaalkiisa iyo bixitaanadiisu waa tiro badan yihiin waxay daliil u tahay fahmadiisa iyo maskaxdiisa laa tacuuquhu ma hor istaagto mucdilatun culays laa tacuuquhu nucaym ma xanibto ama ma hor istaagto mucdilatun culays walaa tucjizhu ma cajzi geliso mushkilatun mushkilana ma cajzi geliso yumahilu wuxuu matalaa saxaabigan ibna saxraa'i baadiyaha wiilkeeda wiil baadiye ibna saxraa baadiyaha lama degaanka ninka kusoo barbaaray oo degan oo reer miyiga ah kaasuu matalaa bikulli maa buu ku matalaa shay dhammaantii xabaahullaahu ilaahay siiyey oo min sixati alxadsi waxa weeyaan saadaasha asixiddeeda ah saadaal alxadsi waxaa la yidhahdaa waa saadaasha saadaal asixiddeeda ah iyo wa surcati اlbadihati badihada iyo fahmada degdegeedaa iyo wa shiddati اdahaa'i kaartada darnaanteeda ah dadka miyigu waxaa waxbay saadaaliyaan waayahay waxyaalaha ay soo mareen iyo xilliyada iyo wakhtigaasay ka garanayaan intaas buu ka shabaha walaakinahu ninka la yidhaahdo nucaym binu mascuud kaana wuxuu ahaa saaxiba sabwatin iilasho saaxiibkeed sabwa iilasho maxaa xaggee loo iilanayaa saaxiba sabwatin iilasho saaxiibkeed ayuu ahaa macnaha raaxaysiga waa intuusan islaamin raaxaysiga iyo iska tamashleynta iyo waxaas saaxiibkeed buu ahaa wakhadiina mutcatin tumashada raaxaysiga waaye iyo tumashada saaxiibkeed buu ahaa kaana wuxuu ahaa yanshuduhumaa labadaa mid raadiya labadee waaye khadiina mutcatin iyo iyo sabwada saaxiiba sabwa labadaas marka khadiinku waa walaa mutakhidii akhdaanin soo mahayn waa saaxiib hoosaad samaysashada kaana wuxuu ahaa yanshuduhumaa labadaa mid raadiya akara maa shayka u badanoo yanshuduhumaa uu raadiyo cinda yahuudi yafriba madiina yahuuddeedii agteedii buu aad uga raadin jiray meelaha lagu cayaaro lagu haasaawo lagu tunto iyo gaaladaa waxaa haysatay yahuuddan waxaas agtoodu ka raadin jiray waa intuusan islaamin fa kaana wuxuu ahaa nucaym kullamaa taaqat nafsuhu naftiisu markastoo ay u cishqido liqaniyatin liqaaniyatin mid heesta waaye ow amase hafaa samcuhu maqalkiisu iyo dhegihiisu markastoo ay jeclaadaan liwatarin kaban baalka la garaaco la gargaraaco kaban baa la yidhahdaa waaya maqalkiis shadda rixaalahu rarkiisoo adkaysan jiray min masaa min manaasili qowmihi tolkiisa guryahoodow ka ka tegi jiray ka safri jiray fi- oo fii najdi ku taalla wayamama wejhahu wejigiisana wuxuu u jahayn jiray shadra almadiinati madiine xaggeeda xaysu meeloo yabdulu uu dhiibi jiray almaala xoolo liyahuudihaa madiine yahuudi deganeed waagaas bisakhaa'in si deeqsinimo ah buu xoolo ugu geyn jiray liyabduluu lahu iyaguna inay u dhiibaan ninkan nucayma almitcata tumasho bisakhaa'in deeqsinimo agfare ka badan deeqsinimadu xoolaha ku dhiibay deeqsinimo ka badan waxa naftiisu rabto iyo tumashooyinka iyo kuwa heesa iyo kuwa hobollada iyo kuwa kabanka wata iyo si iyaguna ka sii badan inay u dhiibaan xoolow bixinaya kaasi dhahaya iyaguna ninkan odayga waxaasoo daneeya wax karsaha loo soo dhoobo ha loo keeno waagii hore saasuu ahaa wa min hunaa halkan faqad kaana wuxuu ahaa nucaym ninka la yidhaahdo kafiira taradudi noqnoqodkiisu miduu badan yahay calaa yasriba madiine uu ku noqnoqdo wasiiqa silati xiriirkiisu miduu adag yahay buu ahaa biman fiihaa dadka madiina degan dhexdeeda oo minalyahuudi ah xiriir dheerow la lahaa wa khaasatan gaar ahaana bani qurayda yahuudda reer bani nadir iyo reer bani quraydaa deganaa meesha si gaara reer bani quraydow xiriir ula lahaa adag walamaa akrama allahu ilaahay markuu ku karaameeyey alinsaaniyata insaaniyada aadamaha aadamaha biirsaali rasuulihi rasuulkiisii soo diridiisa sala allahu alay slm nebi maxamed bidiinulhudaa lala soo diray diin hanuunka diintiisa ee walxaqi wa wasadacat markay iftay shicaabu makata maka golleheedu binuurilislaami islaamka nuurkiisa kaana nucaym binu mascuud wuxuu ahaa maa yazaalu midaan ka zuulayn murqiyan inuu raaricinaayo laalaadinayo murqiyan inuu laalaadinayo linnafsi nafta cinaanaha hoggaankeeda naftu say rabtay tumashadii iyo tama iyo tamashlayntii buu hoggaankeeda u raaricinay waayahay faacrada wuxuu ka jeensaday can iddiiniiljadiidi diinkii cusbaa oo nebigu la yimid ashadalciraadi jeensi mikan u darnaan badan khowfan cabsi darteedoo min an yaxuula inuu kala celiyo duun diinkaani duunahu isagoo nucaymo iyo wa duuna mutacihi tumashadiisa iyo waladaatihi macaanyaalkiisa diintan cusub amay kuu diidaa tumashadaadii awgeed buu wuxuu yidhi habageli intii waxyaala aa samayn jidhay laguu diidi lahaa saasaa xaalkiisu noqdo uma maa labisa kama nagaan an wajada nafsahu naftiisa inuu ka helay waaye masuuqan xaalu yahay mid loo kaxaynayo ama an wajada inuu ogaaday nafsahu masuuqan xaalu yahay mid loo kaxaynayo ila alindimaami inuu ku biiro ilaa khusuumilislaami islaamka kuwa la dooda alaliddaa'i ee dardaran wakaas kuwa doodoodu daran tahay wey madfuucan xaalu yahay mid la riixayo dafcan riixid ilaa ishhaari sayfi seefta inuu la soo baxo fii wejhi islaamka wejigiisa inuu seef la baxo galka kala baxo oo kala hor yimaado baa bay gaadhay markii dambe laakina nucaym binu mascuud fataxa linafsihi naftiisa wuxuu u furay intaasoo horeoo xumaana ha sameeyee yowma ghaswati alaxsaabi maalintii ghaswat laxsaab duulaankeedii sanadkii shanaad bay ahayd waxaa kaloo la dhahaa ghaswat اlkhandaq muslimiinta madiine waxay qodeen dhinaceeda tarajay bay qodeen si aan gaaladu bohoshaa usoo jiirin maalintaas nucaym binu mascuud wuxuu macnaha furay safxatan baal jadiidatan cusub fii taariikhi dacwati alislaamiyati dacwada islaamiyada taariikhdeeda wa khada wuxuu qoray fii haadihi safxati boggaas iyo baalkaas qisatan buu ku qoray qisadaasoo min rawaa'ici qisasi makaayidilxuruubi dagaalada dhagaryaalkooda qisaska ku saabsan kuwa tan ugu yaabka badana kuwa ugu yaabka badan ka mid a kaartooyinka dagaalka mid kuwa ugu yaabka badan ka mid a buu maalintaa boggaa ku qortay qisatan buu qortay qisadaasoo maa yazaalu isan ka zuulan yarwiiha inuu warinaya altaariikhu taariikha bikaiirin in badan oo ku warinayo min alinbihaari la yaab ah imbihaar waa la yaab bifusuulihaa qaybaheeda almuxkamati la sugay iyo walicjaabi la yaab bibadalihaa qisadaa geesigeeda alariibi suugaanlowga ah allabiibi ee caaqilka ah alariib suugaanlow weeye allabiib waa caaqil weeyaan walitaqifa si aada ugu istaagtid calaa qisati nucaym binu mascuud qisadiisa laabudda laka waxaa lagama maarmaan loowaxaa lagama maarmaan ku ah min arujuuci noqosho ilal waraa'i gadaal a u noqotay qaliilan waxyar saa arrinkan u fahamtid aan waxyar dib kuu celiya bay dhahaan dib aan waxyar u noqonno haa qisada aan horay bal intaana u gelin gadaal aan waxyar u noqonno waaye si lagaaga soo dabageeyo waxa halta dhici doona fa qubayla gaswat اlaxzaab gaswat اlaxzaab horyarowgeedii biqaliilin wax yar ka hor habbat daa'ifatun waxaa boodday koox oo min yahuudi bani nadiir ah reer bani nadiir yahuuddeedi fii yasriba waayahay ee magaalada yasriba deganaa wadafiqa waxay gudagaleen zucamaa'uhum duqowdoodii ama nabaddoonnadoodii ama qabaqablayaashoodii yuxazibuuna alaxzaaba ciidamo inay ururinayaan yahuud weeyaan waa wax ka shar badan waaye waxay isbahaysi bay samaynayeen yay u ururinayaan lixarbi ya soo maaha lixarbi rasuuli nebi moxamed la dagaalidiisa calayhi salatu wasalaam iyo walqadaa'i inay ka takhallusaan calaa diinihi nebiga diintiis nebigayna madiine la degan yihin yahuudda wax ka shar badan faqadimuu calaa qurayshin nimankaa yahuud quraysh bay u yimaadeen fii maka madiina inta ka soo tageen makatal mukarama bay yimaadeen meel aada u fog ah waxaraduuhum yahuuddu quraysh waxay ku booriyeen calaa qitaali lmuslimiina muslimiinta la dagaalankooda qurayshee waa idiin nimid maanta gacan aan isku gacan noqonno gacanna siiye waxaan ka takhallusaynaa diinta nebi moxamed waxaana la dagaalaynaa nebi moxamed wacaahaduuhum quraysh bay la ballameen yahuud cala alindimaami inay ku soo biiraan ilayhim iyaga waa cinda wusuulihim markay soo gaaraan cinda wusuulihim soo gaariddooda agteeda ilalmadiina yahuudi waxay kula ballameen quraysh inay quraysh ku soo biirayaan markay quraysh inta maka ka timaaddo madiino timaaddo markaasaan hanana idiin imaanaynaa madiinaha anagoo joogna waxa weye ciidankii gudahana cadowgii gudaha weeye cadowgii dabadda ka yimidna waa quraysh waa idiin imaanaynaa ballan wadarabuu lidaalika arrinkaas waxay u yeeleen mawcidan mawcidoo laa yukhlifuunahu aysan ka gadaal marayn ku biiriddaas ballan baa la qabsaday aan laga dib marayn uma tarakuuhum yahuudiina quraysh waa ka soo tageen wandalaquu waxay aadeen ilaa qadafaan reer qadafaan oo fii najdin deggan waa isbahaysiyaal bay raadinayaan yahuuddu waa balaayo fulayaadoo inay dowlado iyo balaayo ku xihan yihiin mooyaane iyo qabaa'il bay dumayaan fa ahaaruuhum waa kiciyeenoo waa booriyeen reer qadafaana hadday u tageen dudal islaami islaamnimada didkeeda islaamnimada aan ka hor nimaanno reer qadafaanow haye iyo wanebiyihi waayahay nebigiis sala allahu calay wasalam islaamka nebiga waaye nebiga nebi moxamed macnaha weeye calayh isalaat wasalaam wadacowhum waxay ugu yeereen reer qadafaan ilaa isti'saali diini اljadiidi diinkan cusub jiridgoyntiis min juduurihi xididadiisa laga soo rujiyo iyo bay kula ballameen wa asaruu ilayhim waxay u sirayseen oo dhegta ugu sheegeen bimaa tama waxaa taam noqday beynahum iyaga oo yahuuda iyo wa beyna quraysh haddana quraysh baan ka nimid qurayshna waa naga aqbaleen dayaar diyaar weeyaan reer quraysheed idina saasaan idinka rabnaa wacaahaduuhum waxay kula ballameen nimankii reer qadafaan yahuuddu calaa maa caahaduuha waxay kula ballameen calayhi dushiisa quraysh iyo quraysh waxay kula ballameen bay kuwaana kula ballameen wa aadanuuhum waxay u sheegeen bilmawcidi mawcidka almuttafaqi calayhi laysla qaatay maalinta quraysh imaanayso yahuudna diyaar tahay idinna imaada taariikh fulaan baan qabsannay iyo xilli hebel iyo makaan hebel kharajad qurayshun quraysh baa ka soo baxday min maka biqadihaa wa qadiibihaa dhammaanteed bay ka dhiganta quraysh oo dhan raggeedu waa soo baxa wa khaylihaa wa rajilihaa fardaheeda fardu waa waa kuwii waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay teknikada ahaa iyo wa rajali raj- waxa weeyaan wa rajilihaa infantarigii lagu leydi wey waxayna ku soo baxeen qurayshu biqiyaadati zaciimihaa hogaamiyaheedii waay hogaamintiis waayo odaygeedii hogaamintiisa abi sufyaan binu xarbin mutajihatan xaalay tahay quraysh mid wejiga saadhay shadra almadiinati madiine xaggeeda waa meeshii yahuuddu ka sugayso kula ballantay ilaa waa hore yahuuddu madiinay wax ka deganaayeen dadkii loogu yimid bay ka mid ahay ilaa maanta waxay leey u dagaalamayaan ee halkaan aan deganaan jirnay oo joogi jirnay baa qaarkood ku jidha oo magaalooyinkan alla ka haysaa madiina ka mid ah bay ku doodayaan waaya quraysh waa soo baxday yaa hogaaminaya abi sufyaan binu xarbi kamaa kharaja se u soo baxday qadafaan min najdin uga soo baxday bicuddatihaa qalabkeeda iyo wacadiidihaa tiradeeda qalab iyo ciidan bay iyana ku soo baxday waa sidii lagu ballamay iyadoo ku sugan biqiyaadati cutay waa waa ninka la yidhaha biqiyaadati cuyaynata bna xisnin cuyayna binu xisnin alghadafaaniy ninkaasaa iyagana hogaaminay waaya waagi dambe kana waa soo islaam abu sufyaanna waa soo islaam waaya maka furashadeeda ka hor waa waa dambe dadkii qalbigooda lasoo dumay oo ka mid ah wa kaana waxaa ahaa fii daliicati rijaali khadafaan reer khadafaan raggooda caaradka waxaa socday badalu qisatinaa qisadeennaan geesigeeda halyeygeeda nucaym binu mascuud ninkaan ilaa waa reer khadafaan ninkaana caaradka ka mid ah ciidanka socda nucaym binu mascuud falamaa balaqa rasuula nebiga markay soo gaadhay salawaatullaahi calayhi naba'u khuruujihim kuwaa soo bixidooda warkeedu jamaca asxaaba asxaabtiisa oo nebigu jamciyey wa shaawarahum waa la tashaday fi lamri amarkoo kala tashaday faqarra qaraaruhum qaraarkoodii wuxuu hoosta ka xariiqay qarra qaraaruhum qaraarkooda iyo go-aankoodu wuxuu ku sugnaaday nebiga asxaabada calaa an yaxfiruu inay qoraan khandaqan khandaq iyo tarajay xowla almadiina madiina dhinacyadeeda liyasudduu say uga celiyaan canhaa madiina haada azaxfa ciidankaa jiitamaya alkabiira weyn alladii ciidankaasoo laa daaqata wax awooda lahaa madiina isan ugu ahaan bihi ciidanka lahaa madiina leeda bihi ciidanka iyo walyaqifa alkhandaqu khandaqu inuu istaago fii wejhiljeyshi ciidanka wejigiisa ciidankai alkafiifi faraha badnaa alkhazi ee soo duulay waxaa weeye god aa qoday meeshii nin ka dagaalami lahaa waxaway kaarta aad dejisay baaba kaaga filnaanaysa wax badan markaasaa tarajayga iyo khandaqa la qoday baaba hor istaagaya ciidankan duulaya meesha kamaba tilaabsan karaa iyagaiyo fardahood taasaa hoosta laga xariiq maa kaadal jeyshaani labadii ciidan uma dhowaan labadii azaaxifaani siqayey guurguuranaya xamaaranayay tiro badnaan min makata ka yimid iyo wa nejdi makana quraysh baa ka timid nejdina reer khadafaan yakhtaribaani inay u soo dhowaadaan min mashaarifilmadiina madiina dulaydkeeda meelaha madiina kulaalaya xataa madaa ilaa ay ka tageen zucamaa'u yahuudi bani nadiir reer bani nadiir yahuuddooda ilaa ay aadeen ilaa zucamaa'i yahuudi bani qurayda reer bani qurayda qabqablayaashoodii macnaha owal waa iyaga yidhi markaad timaadaan baan idiin imaanaynaa markaasaa odayaashii reer bani nadiir waxay doonteen odayaashii reer bani qurayda waa la isdoontay labaduba iyo madiina degan yihiin iyo nawaaxigeeda ayb alqaadiniina deganaa reer bani quraydihii deganaa fi lmadiina wajacaluu waxay gudageleen yahuuddu reer bani nadiir yuxariduunahum inay ku boorinayaan reer qurayda cala adukhuuli inay galaan fii xarbi nebiy nebiga dagaalkiisa sal alla alay slam huwanta soo gala bay dheheen ciidanka ah xaggana waa laga yimid xaggana waa laga yimid annaguna diyaar baanna annaguna diyaar baanna ayib dagaalka gala wayaxuduunahum inay ku boorinayaan calaa mu'aasarati اljeishayni labadii ciidan inay kaalmeeyaan waaya alqaadimayni ka soo galay min makkata wanajdin maka iyo najdi ka kala yimid qoraysh iyo khadafaan ku soo biira baa la yidhi faqaala lahum zucamaa'u bani qurayda reer bani qurayda oo iyagu madiino degan odayaashooda waxay dhaheen laqad dacowtumuunaa horta waxaa noogu yeedheen ilaa maa shay nuxibu aan jecelnahay wanabtaqii aan raadinayno nebi moxamed iyo diintiisa ha lala dagaalamo waa arrin aan jecelnahay horta taas waa noogu yeedheen walaakinakum idinku taclamuuna waxaad ogtihiin anna baynanaa annaga iyo wa bayna muxamedin miihaaqan ballan adag inuu yahay oo muxuu yahay calaa an nusaalimahu inaan nabadgelinno waay wana wana waadicahu aan iska dayno waay anaanan cid la dagaalaysa aanan gacan siin anana la dagaalamin liqaa'a an naciisha inaan noolaanno muqaabalkeed fi lmadiinati magaalada madiina waxaa bedel ka dhigannay inaan annagu madiine ku noolaanno aaminiina xaalaanay aaminiin mudma'iniina xasiloon wa antum idinkuna taduruuna waxaa weeyaan waa ogtihiin anna midaada miihaaqinaa ballankii iyo heshiiskii aan galnay khadiisii midaad khadiisii macahum moxamed aan ballankaan la galnay khaddii lagu qoray lam yajifa bacdu weli inuusan qallalin heshiiskii baa qoyan haddeer baan heshiis saxiixna khaddii baa qoyan idinku dagaal baa noogu yeeraysaan laakiin ballankaasaan galnay wa naxnu annagu naqshaa waxaan ka baqaynaa ida intasara muxamedun moxamed hadduu ka adkaado fi haadihi alxarbi dagaalkan hadduu guulaysto oo hadda aad noogu yeeraysaan anana ku biirno an yabdisha binaa inuuna qabto badshatan qabasho jabbaaratan oo burburin ah wa an yasta'silana inuuna jiridgooyo min almadiinati magaalada madiina isti'saalan jiridgoyn jazaa'a qadrinaa ballanka baxanaga abaalmarinta bihi aan kaga baxnay isaga ballanta haddaan ballantaa ka baxno waxaan ka baqaynaa in waabay jireenna la yidhaahdo oo nala cirib tiro laakina zucamaa'a bani nadiir nimankan ciidan doonkaada oo odayaasha reer bani nadiir maa zaaluu kama zuulin yuquruunahum inay ku dhiirigelinayaan reer bani qurayda binaqdilcahdi ballanka inay buriyaan wayusayinuuna inay u qurxinayaan lahum reer bani nadiir alqadra ballanburin bimuxamed ay ku ballanburiyaan heshiiskaas ka baxa buriya wayu'akkiduuna lahum yaa inay ku adkaynayaan bianna daa'irata waa yahay dhabarjabka ciidanka daa'iradu waa maxay musiibada iyo guuldarradu sataduuru waxay ku dul wareegi doontaa calayhi moxamed fii haadihi lmarati markan laa maxaalata shakila-aan reer khadafaanaa yimid qoraysh oo dhan baa timid annagaa joogna keligiin ku soo biira keligiin ku soo biira maanta waa la hubaa waa laga adkaanayaa moxamede waa ku qanciyeen wayashudduuna waxay ku adkaynayeen reer bani nadiir casmahum reer bani qurayda go-aankooda iyo casmigooda biquduumi اljeyshayni اlkabiirayni laba ciidanoo waaweyn inay soo galeen oo nala joogaan famaa labisa yahuudu bani qurayda kama nagaan an laanuu inay u dabceen lahum reer bani nadiir go-aankooda waa laga kaxeeyey wanaqaduu ay buriyeen cahdahum ballankoodii maca rasuuli nabiga mi ciise aha salawaat ullahi wasalaamu calayh ballankiina waa ka baxeen wamazaquu waxay jeexjeexeen asaxiifata warqaddii allatii warqaddaasoo beynahum iyaga iyo wa beynahu nebiga udhexaysa warqaddii go-aamadu ku qornaayeenna waaba jeexjeexeen wa aclanuu waxay shaaca ka qaadeen indimaamahum inay ku biireen ila laxsaabi isbahaysiga wa fii xarbihi u socda nebiga la dagaalkiisa waa isbahaysiga ka soo horjeeda nebiga inay ku biireen labadii qoloo yahuudda ahayd yahuud waa cadow fa waqaca alkhabaru khabarkii wuxuu ku dhacay cala almuslimiina muslimiinta dushooda wuquuca asaaciqati saaciqada waa maxay biriq ama dhulgariir ama waxaa la yidhaahdaa buun la yeeriyey dhiciddiisa oo kale sida looga naxo bay uga naxeen muslimiintu nimankii idinla deganaa waxay ku biireen kuwa debadda magaalada kulaalaya oo idinla dagaalamaya bay ku biireen nimankaa ballanta la gasheen ballanki waa ka bixinoo waa buriyeen markaasaa muslimiintu warkaasi bi- wuxuu noqday saaciqo oo kale xaasarat juyuushu laxzaabi isbahaysaga ciidamadiisu waxay go'doomiyeen almadiinata magaalada madiina gaaladu waa taqaanaa inay go'doomiyaan iyagu markay rabaan waxa weeye bini aadamnimada ay sheegayaan iyo nidaamka u socdaan iyo waxoodu siday u wataan bay u sheeganayaan sida kale hadday ku tumanayaan oo baabi'inayaanna waxba ka soo qaadi mayaan magaaladii waa la go'doomiyey madiina waqadacat waxay ka goysay can ahlihaa ciidamada gaaladu madiine waxay ka jareen almirata raa- raashinkii cunnadii iyo walquuta wixii la quudanayey waa wax hadda samaynayaan waxa weeyaan in la go'doomiyo cunnada iyo raashinka iyo biyahana laga jaro facadumal karbu karbadii waa ku weynaatay cala almuslimiina muslimiinta dushooda washtadda waana darnaada wa shacara rasuulu salawaatullaahi wasalaamuhu calayh nebi maxamed wuxuu dareemay annahu waqaca inuu ku dhacay bayna fakkay lcaduwi cadowga labadiisa qal fakkay lcaduwi macnaha daanka laba daan cadowga labadiisii daan iska dheh daanka hoose ee kan kore dee haddii cadow aad cadow baan afka u galay ma maqashaan cadow baan afka u galay waaye cadow baan afka u galay oo kale weeye erigaani waaye cadowga haddii labadiisii daan aa u dhaxayso dee inuu qamku siiyo ku qaniino unba u hadhay soo maha oo ku cuno waaye nebigu saasaa u soo baxday maxaa yeelay fa qurayshun reer quraysh iyo waqadafaan mucaskiruuna kuwa caskaraysan weeye qubaalata almuslimiina muslimiinta hortooda min khaarijilmadiina madiina dibaddeeda bay fadhiyaan wa banu quraydana mutarabbisuuna waxay koranayaan waa koranayaan ha- gudahay ka kor- kor- sugayaan muta'ahibuuna waxay u darban yihiin khalfalmuslimiina muslimiinta dhabarkooda fii daakhili madiinati madiine gudaheeda markay muslimiintu baxaan dhabarka waxaa ka taagan yahuuddii madiine deganayd horeyna waxaa ka taagan gaaladii debadda ka timid marka labada qal ama labada daan ee cadow waa kuwan gudaha iyo kuwan debadda fadhiya adigina aada u dhexaysid dhabarkii horeyba waa lagaa jiraa wey wa banu qurayda waa kuwa waa sheegnay waxaa dhahdaa uma ina almunaafiqiina misna niman kaloo munaafiqiina waan yuhuud ba ahayn iyo waladiina fii quluubihim maradun kuwa qalbi xanuunka qaba akhaduu waxay gudagaleen yakshifuuna inay faydayaan mu- can mukhabba'aati nufuusihim nafafyaalkooda waxyaalihii ku qarsoonaa dad munaafiqiinoo awal iska aamusnaa islaamku markuu xooggiisu muuqanayay baa markay arkeen islaamkii oo khatar ku jiro meel kasta cadow soo fadhiistay wixii qalbiyada ay ku qarin jireen ayay shaaca ka qaadeen oo maxay dhaheen wayaquuluuna waxay odhanayeen kaana muxamedun muxamed wuxuu ahaa yacidunaa nin noo yabooha noo ballan qaaday bian namlika inaan mulkinayno qabsanayno kunuusa kisraa wa qaysar Re- kisra iyo qaysar kensigooda iyo kaydkooda labadii dowladooda markaa dowladaha jidha ugu waaweynaa haddana laba ugu waaweyne waa kuwee waa nimankii la dhihi jiray furus iyo ruum waxaa kala hogaaminaya qaysar iyo kisra kuwaas kansigoodaad furan doontaa buu nebi buu maxamed noo yaboohi jiray wahaa naxnu alyowm haddana hanagu maanta wahaa naxnu baraaruge hanagu alyowma maanta laa ya'manu lwaaxidu mid ma aaminayo oo minaa naga mid ah calaa nafsii naftiisa uma aamini karo an yadhaba inuu aado ilaa beytilkhalaa'i suuliga liqadaa'i lxaajati inuu soo kaadiyo annagana maanta iska daa inaan nimankaa furannee nin intuu suuliga usii socdo nabadgelyo ku aadi kara ma hayno geesahaan dhuganaynaa waana la dul fadhiyaa haa warkaasoo awal qalbigooda ku jiri jiray bay shaaca ka qaadeen uma dafiquu waxay guda galeen yanfaduuna inay ka cararayaan can innabiyi nebi moxamed sala allah alay slm jamaacatan xaaliyin koox idra jamaacatin jamaaca kale dabadeed maxay la cararayaan ciidankay ka baxayaa nebiga xaggee u socdaan bixujati lkhowfi cabsi cabsi iyagoo xujaysanaya ay u baqayaan calaa nisaa'ihim dumarkooda iyo wa awlaadihim carruurtooda iyo wa buyuutihim guryahooda ay uga baqayaan min hajmatin weerar yashunnuhaa ay waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa ay soo qaadi doonaan yashunnuhaa hajmadaasoo yashunnuhaa ay qacda ka soo dhigi doonaan calayhim dushooda banu qurayda bani quraydoo nala degan magaaladan carruurta yada iyo wiilasha yada uga baqaynaa iyo guryaha yaga iyo xoolaha yaga waaye dagaal ay qarxin doonaan reer bani qurayda idaa nashiba alqitaalu dagaalku markuu qarxo nashiba alqitaalu dagaalku markuu qarxo xataa lam yabqa ilaa usan ka harin maca rasuuli nebiga maciisa sal alla alay slam siwaa bidci mi'aatin dhowr boqol dhowr boqol bidci waa saddex ilaa sagaal inta udhexaysa nebiga dhowr boqol baa ku hadhay oo min almu'miniina asaadiqiina mu'miniinta daacadda ah wixii kaloo qalbiga ka jiranaa waxay dhaheen annagu dee guryaha yaga intifaacanayna guriga yaga intifaac ka gelayna wa fii daati leylatin hameen hameenada ka mid ah oo min layaali lxisaari hameenadii cunaqabataynta go'doominta ah alladii xisaarkaasoo daama daa'imay qariiban wax u dhow min cishriina yowman laba daama qaatay waa dhihi kadhaa daama qaatay min cishriina yowman labaatan maalmood wax u dhow go'doomin iyo cunaqabatayn lagu hayay madiina habeennada habeen ka mid a laja'a rasuulu rasuulku wuxuu magan galay salawaatullahi wasalaamu calayh ilaa rabbi rabbigiis buu magan galay wajacala wuxuu gudagalay yadcuuhu ilaahay inuu tuugayo ducaa'a almudari mid la dhibgeliyey ducadiis dhibaata miday qabsatay ducadiis ayaa uu beri waa hadda dhibaatooyinka taagan ducadaas u baahan yihiin in lagu daro iyadana waaye ilaahay darti cid aada istusaysa iyadaan is jirin har iyo hameen inta kacdid ilaahooda haysid yaa gaaladii yahuudda jee muslimiintana xooji haddaadanba warbahayn iska faraxsan tahay tan iyo maantay caawa qalbigaada kusoo dhicin dhibaatada muslimiinta haysa yaa kumanaanka iyo kumanaanka yaa guryuhu ku duldumayaan ama dhaawaca ama dhimashada ya dubkaaduba dubaaxin uusan lahayn maaha sidii tilmaantii saxda ahayd ee mu'miniinta nebigu ilaahay buu baryey wayukariru fii ducaa'ihi ducadiisa wuxuu ku celceliyey qowlahu ereygiisa ah allaahuma allahyow innii anigu anshuduka waa ku dhaarinahayaa cahdaka ballankaada iyo wawacdaka yaboohaada waaye baan kaagu kugu dhaarinaya kaa kugu dalbanaya allaahuma allahyo innii anshuduka cahdaka wa wacdaka waa beryey ilaahay nebigu waa tuugay waa tuugay waa tuugay labaatan beri magaaladii baahi iyo gaajo waa iyadii markii la qodayay xataa meesha godka ah ee khandaqa saxaabadii gaajo keliya marada dhexda ugu xidhan tahay garweynti meel yaroo adag inta ku soo baxdayoo aan maaragtay dhagaxley ah baa markaa nebigu yimi nebigu inta garweyntiisa qaatay saa ugu dhuftay dab baa ka kacay dhagaxyada markii bir lagu dhufto soo iftiin ma yeeshaan qaarkood markaasaa iftiin ka kaca markaasay ciid bacaadoo badeelka lagu daldalaya noqotay markaasaa gaajada jidhay waa iyadii xoogaha martiqaadkaa loo sameynayay iyo intaasoo beri afka aan wax la saarin waaye kaana nucaym binu mascuud wuxuu ahaa fii tilka leylata habeenkaa ilaahay nebigu baryey yataqallabu kii isrogrogaya calaa mihaadihi gogashiisa iyo joodarigiisa ariiqan hurda la'aan darteed kaannamaa summira waxaa moodaa in lagu nusbaaray jafnataahu labadiisa baal indhaha musmaar in lagu dhuftaa moodaa hurdow gana siin waaye waaye indhahu isku keeni waaye famaa yandabiqaani labada indhood iskuba daboolmi mayaan linoomi hurdo labada baalba hurdo darteed maba istaabanayaan dee ilaahay baa ogay nebigaa ilaahay baryey ilaahay inuu faraj deg dega keeno fajacala wuxuu gudagalay ninkaa nucayma yasraxu waaye inuu dirayo bibasarihi araggiisa iyo indhihiisa waraa'a nujuumi xidigaha gadaalkooda xidigaha assaabixati iska dabaalanaya calaa safxati samaa'i samada boggeeda iyo baalkeeda asaafiyati ee saafiyada ah waaya asaafiyati samada diiran xidigahaas cirkoo diiran halkaa ku sharaxan bowsaa caaw oo dhan indhaha ugu hayaa oo gadaal daba macnaha daba jooga waaya maadaama uu gami waayey ilaa guri laguma jira bannaankaasaa la jooga ciidan weeye meeshu ciidan buu la joogaa ninkaani reer qadafaan buu la socdaa markaasoo caawoo dhan xidigahaasoo saa indhaha ugu hayaa hurdana waa waay wa yudiilu wuxuu dheereynayaa adtafkiira fakerka wafaj'atan si degdega wajada nafsahu naftiisa wuxuu ka helay tusaa'iluhu inay naftiisu weydiinayso su'aal qaa'ilatan xaalay naftiisu leedahay anaa isla sheekaysa ma maqasha naftiisi baa su'aal weydiisay maxay tiri naftiisu wayxaka liibaantaada yaa nucayn waryaha nucayn ma ladii waa maxay midka jaa'a bika kula yimid yaa jaa'a ku keenay bika adiga min tilkal amaakini meelahan kaa keenay albaciidati fog oo fii najdin ah najdidii fogayd maxaa kaa keenay horta lixarbi haada rajuli ninkan inaad la dagaalantid dartii iyo waman macahu ragga la socda maxay tahay sababta kugu kalifaysaa inaad meel fog uga timaado ninkan iyo dadka raacay inaad la dagaalantid ducadii nabigaa shaqaynayse innaka adigu laa tuxaaribuhu la dagaalamaysa ninkan intisaaran u helin lixaqi masluubin waaye mid masluuba oo hee macnaha mid la dhacay oo laga siibtay wuxuu haystay hil dad aa u hiilinaysid u dagaalami maysid waaya lixaqin lixaqi masluubin mid la dhacay macnaha mid lagaa dhacay xaqiis ula dagaalami maysid wax kaama dhicin aw xamiyatan u dagaalami maysid kululaansho aa u kululaatay licirdi maqsuubin mid la boolyaday cirdigiis wainamaa ji'ta waxaad u timid wainamaa ji'ta waa timid tuxaaribuhu adoo la dagaalaya ninkan ligayri sababin sabab la'aan sababkaasoo macruufin la yaqaan sabab la yaqaano aa maanta moxamed ula dagaalamaysa madiina dusheeda aleelahay inaadan u imaan ayaliiqu ma u cunami kadhaa birajulin nin isagaa isla sheekaysanaya ninkaasoo lahu caqlun caqli u ahaaday caqligaasoo midlu caqlinka caqligaadoo kale ah an yuqaatila inuu dagaalamo fa yaqtula uu dadlaayo ow yuqtala isaga la dilo ligayri sababin an leelahay sabab la'aan inaa lagu dilo ama wax disho inaysan caqli lahayn inaysan sax ahayn wayxaka yaa nucaym war yaa nucaym ma ladii muxuu yahay midka yajcaluka kaa yeelaya tushiru sayfaka seeftaada inaad la soo baxdo fii wejhi haada rajuli ninkan wejigiisa ninkan asaalixi wanaagsan alladii ninkaasoo yaamuru amra atbaacahu dadka raacay bilcadli cadaalad iyo walixsaani samafal iyo wa iitaa'i dilqurba qaraabada kuwa saaxiibka ah waxsiintooda wama ladii muxuu yahay midka yaxmiluka kugu xambaaraya calaa an taqmisa inaad macnaha gelisid rumxaka warankaada fii dimaa'i asxaabihi asxaabtiisa dhiiggooda alladiina asxaabtaasoo ittabacuu raacay maakii jaa'ahum bihi oo nebigu la yimid oo min alhudaa iyo walxaqi ah isagii baa isla doodaya walam yaxsin ma go'in haadal xiwaarad walam yaxsin ma goyn haadal xiwaara xiwaarka iyo doodaa alcaniifa ee qallafsan bayna nucaymiya wa nafsihi una dhaxeeya nucaym iyo naftiisa ay doodayaan wax kaloo gooyey ma jirin ila alqaraaru go'aan mooye qaraarkii alxaasimu xaasimka ahaa ee go'naa alladii kaasoo nahada uu hinqaday min tawihi isla markiisiiba litanfiidihi fulintiisa isla markiiba go'aan buu qaatay isla markaasna inuu go'aanka fuliyo ah waaye oo muxuu yahay go'aankaas tasallala nucaym binu mascuud waa siibtay min mucaskari qowmihi qoomkiisa xeraday deganaayeen ciidankuu ka siibtay taxta junxi dalaami mugdiga garabkiisa ama dhexdiisa bou siibtay wamadaa wou tegey yaxudu xaalou boobsiinayo alkhudaa tilaabada ilaa rasuulilah nebi maxamed bu aada sheekadiisi waxaa go-aan buu qaatay nebiga u tag falamaa ra'aahu nebiyu nebigu markuu arkay calayh salatu wasalaam maa'ilan xaaluu yahay beyna yadayhi maa'ilan xaaluu yahay mid hee taagan waayo beynayday hortiis macnaha mid isu soo taagay nebiga hortiisa markuu arkay ninkaan ku arkay qaale wuxuu yidhi nebigu nucaym bin mascuud mayaa tahay waryaama nucaym baa tahy waa hamiin qaale wuxuu yidhi nacam yaa rasuula allah qaalena wuxuu yidhi ma aladii jaa'a bika waa maxay waxa kula yimid fii haadihi saaca saacaddan maxaa ku keenay hamiinnimada ah qaala wuxuu yidhi ji'tu waan imid liashhada inaan qiro an laa ilaaha ila allah wa annaka cabdullaahi wa rasuuluh wa anna maa ji'ta bihi waxaa la timidna xaqun inuu yahay waa nin weyn oo awood badan watay fama ardafa wuxuu fangeliyey kelimaddaas yaquulu inuu dhaho laqad aslamtu waa islaamay yaa rasuula allah waina qowmii tolkayna lam yaclamuu ma oga biislaami islaamidayda ma oga famurnii iyo amar caawa bimaa shita wax allaala waxaa doonta iyo amar faqaala calayh sala sl nabig wuxuu yidhi innamaa anta adugu fiinaa dhexdayada rajulun nin baa tahay waaxidun keliya adugu dee hadda hal ninaa tah howl badan aan kuu dirno yaa hal nin baa nugu tah fadhaba keliya waxaad aaddaa ilaa qowminka tolka wakhadil cannaa naga hooji waaye cadow ee qabiilkaada himadda ay dagaalka u hayaan wahsi geli in inistadacta haddaa awoodid oo aad himadooda daciifin kadhid daciif fa ina alxarba dagaalku khudcatun dagid weeyaane ninka mar hadduu islaamayo dee qabiil mayaa u dhadhamaya aan muslimiin ahayn faqaala wuxuu yidhi nacam yaa rasuulallah haye wase taraa waa waxaad arki doontaa maa yasuruka wax ku farax geliya in shaa allah waxaa ciidan ugu dul hareeraysan haba laga baqi maayo waraa ku faraxdaa soo yeeri doona nin weynoo aad didhaan ahay madaa nucaym binu mascuud baa tegey min tawihi isla markiisa ilaa bani quraydo aaday qabiilkiisa ma aadine yahuuddii reer bani quraydo oo laga baqayay saxaabada inay dhabarka kaga dhuftaan buu u tegey wa kaana lahum waxaa ahaa wa kaana lahum waxa u ahaa min qabli horay wa kaana wuxuu ahaa ninkaani lahum iyaga wuxuu u ahaa min qabli horay saaxiiban saaxiib iyo wanadiiman rafiiq buu la ahaa rafiiq nadiim faqaala lahum wuxuu ku yidhi yaa bani qurayda waryaaya reer bani qurayda laqad caraftum waa ogtihiin wuddii jacaylkayga lakum idinka aan idin jeclahay wa sidqii runtayda fii nusxikum naseexadiinna iyo xalaal macnaha khayr miirka saan idinku naseexeeyo ina waa itaqaanaa faqaaluu waxay dhaheen nacam haa waa ognahay famaa anta adigu ma tihid cindanaa agtayada bimuttahamin mid la tuhmayso waaye faqaala wuxuu faqaala wuxuu yidhi wamaa nebiyun calaa qaybin bimuttahami waaye waaye ayib faqaala wuxuu yidhi ina quraysh waryaaya reer bani quradow nimanka quraysha iyo qadafaana qabiiladan reer qadafaan lahum waxa u ahaaday fii haadihi alxarbi dagaalkan sha'nun sha'ni oo hayru sha'nikum sha'nigeenna aan ahayn ujeed aan ujeedkiinna oo kale ahayn bay leeyihiin faqaaluu waxay dhaheen wakayf wakayf oo muxuu yahay faqaala wuxuu yidhi antum idinku haada albeladu magaaladan la joogo madiina beladukum waa magaaladiinnii wa fiihi dhexdiisa waxaa magaalada ah amwaalukum xoolihiinni wa abnaa'ukum wiilashiinni wa nisaa'ukum dumarkiinni walaysa ma aha biwuscikum awooddiinna an tahjuruuhu inaa uga haajidhaan magaaladan ilaa kayrihi meel kale idinka maanta hadday wax dhacaan magaaladan kama haajiri kadhaan waxaa weeye waddan kale ma haysataan amaa qurayshun iyo waqadafaan fa beladuhum magaaladoodii wa amwaaluhum xoolahoodii wa abnaa'uhum wiilashoodii wa nisaa'uhum haweenkoodii fii kayri haada albaled magaaladan magaalo aan ahayn bay nabadugu yihiin meeshay ka soo duuleen bay jiraan waqad jaa-uu waxay u yimaadeen lixarbi moxamedi nebi moxamed inay la dagaalaan wadacowkum idinkana waxay idinku yeedheen linaqdi cahdii ballankiisii inaad burisaan nebiga aad la gasheen iyo wa munaasaratihim iyaga inaad waxa weeye u hiilisaan oo gacan siisaan caleyhi nebiga uga hiilisaan waaye fa ajabtumuuhum waa ka yeesheen caqli xumadiin fa in asaabuu quraysha iyo qadafaan hadday asiibaan najaaxan guul fii qitaalihi nebiga la dagaalkiisa iqhtanamuuhu waa hanimaysanaya waa haniimay haystaan wa in akfaquu hadday hungoobaan oo ku hongoobaan fii qahri nebiga ka adkaanshihiisana caaduu ilaa bilaadihi magaalooyinkoodiiba u noqonayaan aaminiina xaaliyan kuwa aamina wa tarakuukum idinkana waxay idinkaga tegayaan lahu moxamed idinka iyo isagaa laiskaga keentegayaa fa yantaqimu waa idinka argoosanayaa nebigu minkum idinka shara intiqaamin aargoosi kan u shar badan idinkaa marka cagta hoosteeda laydin gelinaya idinkuna waa degaan baa la tihiin meelaa u guudhaanna ma haysataan qoladaanba u sheekeeyey wa antum idinku taclamuuna waxaad ogtihiin annaku idinku laa daaqata wax awooda lakum inaysan idiin ahaan bihi nebiga idaa khalaa bikum markuu idinku cidlaysto markuu idinla khaali noqdo inaydan iska celin karin waa ogtihiin faqaaluu waxay dhaheen sadaqta run baa sheegtay faman ra'yu cindaka tala maxaa haysaa marka ra'yiga ah haysa noo sheeg faqaala wuxuu yidhi alra'yu ra'yigu cindii aniga agtayda allaa tuqaatiluu inaydnaan dagaalamin weeye macahum quraysh iyo qadafaan macooda xataa ta'khuduu ilaa ka qaadataan daa'ifatan jameeco oo min ashraafihim odayaashooda ah odayaal madax furasho uga soo kaxays oo watajcaluuhum aa ka yeeshaan ashraafta odayaasha rahaa'ina curaar cindakum agtiin hay wabidaalika arrinkaas baa taxmiluunahum ugu xambaari kadhaan nimankaas calaa qitaali muxamedin moxamed la dagaalankiisa macakum miciinna ilaa an tantasiruu calayhi ilaa ka adkaanaysaan ow yafnaa uu ka dhammaanayo aakhiru aakhiru rajulin ninkan u dambeeyo minkum idinka idinka mid ah wa minhum quraysh iyo qadafaanna ka mid ah nimanka waxaad dhahdaan odayaal noo keena idin si kale idinku aamini mayno odayaasha anagay nala joogayaan dagaalku inuu idinka dhab yahay waxaan ogaanaynaa haddaa odayaasha rahan noogu dhiibtaan mar haddii odayaashii la hayo dagaalku bilowdo waxa weeyaan ama waa ka adkaanaysaan ama ninka u dambeeya iyaga iyo idinku iskumar buu dhammaanaya qola dagaalka looga baxayaa ma jidho faqaaluu waxay dhaheen asharta alla ilahay waa ishaarta wa nasaxta waana naseexays sax weeye tala fiican baa keenta uma kharaja wuu ka tegey wuu ka baxay min cindihim kuwan agtooda wa ataa abaa sufyaan binu xarbi oo qaa'ida quraysh hogaamiyihii quraysheed buu tegey wa qaala lahu wuxuu ku yidhi abu sufyaan iyo weliman macahu raggii la joogay yaa macshara quraysh laqad caraftum waa ogtihiin wuddii kalgacalkayga lakum idinkaan in jeclahay wa cadaawati cadownimadayda limuxamedin aan nabcahay hadda waa nin islaamay laakiin dee lama oga oo caawa gudaheeda waa ogtihiin inaan col u ahay muxamed u ahaan jiray waaye saa igu taqaaneen idinna aan idin ahay xabiib walaqad balaqanii waxaa isoo gaaray amrun arrin baa isoo gaaray fara'aytu waxaan ra'yeeyey xaqan calaya waajib inay igu tahay an ufdiya bihi amarka inaan idin soo gaarsiiyo ilayku xog baan helay inaan idinla wadaaga ay waajib ugu tahay oo xogta isagu hadeer nimanka ka soo dhaadhacshay maxaan idinku sheegayaa nusxan lakum naseexaan idin la seexaynaya idinka shardi calaa an taktumuuhu inaad qarisaan ma sheegi kadhaa cidda idiin sheegtay walaa tudiicuuhu tudiicuuhu mana faafin kadhaan canii xaggayga igama faafin kadhaan waa tudiicuuhu waa waa daal idaacad maxaa loo yidhi alidaaca waayo adaacuu bihi soo maaha qur-aanka waa faafin waayo faqaaluu waxay dhaheen laka waxaa ku ahday calaynaa dusheeda daalika ballan baan kuu qaadnay waa kaa yeelay faqaala wuxuu yidhi ina banii qurayda nimanka reer bani qurayda oo madiina degan qad nadimuun waxay qoomameeyeen calaa mukhaasamatihim la murmidoodii limuxamed ay la murmeen fa arsaluu ilayhi hadda muxamed bay cidu direen yaquuluuna iyagoo ku dhahaya inaa anagu qad nadimnaa waan qoomamaynay calaa maa facalnaa waxaan samaynay wacazamnaa waxaan go'aansanay an nacuuda inaan u soo noqonno ilaa mucaahadatika ballankaadii iyo wa musaallamatika la heshiintaadii nimankaa xogtaasaan ka hela fa hal yurdiika muxamedow raalli ma ku tahay bay ku dhaheen qisadaan dhegeysa muxamedow maku raalli gelinaysaa an na'khuda laka inaan kaaga soo qabanno min qurayshin reer quraysh iyo waqadafaan rijaalan rag kaiiran badan oo min ashraafihim odayaashooda ah wa nuslimahum aan kuu dhiibna ilayka adiga litadriba acnaaqahum inaad luqunta ka wada goyso nimankan awal wuxuu ku yidhi dagaalka waxaa ku geli kadhaan inaa nimankaa odayaal idiin keenaa iyagii kuwii odayaasha laga rabayna wuxuu ku yidhi odayaal baa laydin weydiisan doonaa odayaashaasna inta la kaxeeyo maxamed baa lagula heshiiyey inuu madaxa ka wada jaro ogaada waaye uma dabadeed nan damma aan waaye ilayka nandamma aan hanagu dumanno ilayka adiga maxamedo xaggaada fii muxaarabatin quraysh iyo qadafaan la dagaalankooda xataa taqdiya calayhim ilaa a ka takhallusto waxay u ballan qaadeen waxay dhaheen buu yidhi odayaal baa laydin weydiinayaa maxamed baa loo geenaya waa la laynayaa kow iyaguna waxay dhaheen maxamedow adaan kugu soo biiraynaa fa arsala ilayhim wuu u diray yaquulu isagoo uu dhahayo nacam waa idinka yeela maxamedna waa ka aqbalay buu yidhi xogtaan o dhan isagaa isku gegeysanaya ninkan hadda waxaan idiin sheegayaa marka fain bacaat ilyahuudu yahuud hadday cid idiin soo didho tadlubu minkum xaala idinka idinka dalbayso rahaa-ina rag curaara oo min rijaalikum curaara oo raggiinnaa falaa tadfacuu ilayhim ha u dhiibinin axadda qofna ha- hal nin ha u dhiibinin kuwiina wuxuu ku yidhi haddii raggaa laydiin dhiibi waayo ogaada dagaalku dhab kama aha quraysh iyo qadafaan idinkaa laydin gelinaya waay idinkaa mushkilo lugaha laydin gelinaya is ilaaliya faqaala abu sufyaan abu sufyaan wuxuu yidhi nicma alxaliifu mid xaliifah baa nicmale la- anta adaa u nicmale yaa nin lala xulufoobo alleelahay ninka u fiican baad wajuzita khayran khayr ha lagugu abaalmarsho uma kharaja nucaym waa ka tegey min cinda abi sufyaan wamadaa waa tegey xataa ataa qowmuhu qadafaan tolkiisiiba u tegey faxadaثahum wuxuu u warramay bimili maa xadaa bihi wuxuu u sheegoo kale abaa sufyaan waxadarahum wuxuu uga digey mimaa kii xadara uga digay huwa abu sufyaan minhu xaggiisa tabtii quraysh oo kale wuxuu yidhi idina odayaal baan idin weydiisanayaa isilaalsh ha dhiibinina araada abu sufyaan wuxuu doonay an yakhtabira bal inuu itixaamo bani qurayda reer bani qurayda warkii nucaym iskama qaadan tijaabuu rabaa waa nin khatara abu sufyaanka laga yaabay waa islaamay tijaabuu qaaday reer bani qurayda uu rabaa inuu ogaado oo caloolshooda ogaado faarsala ilayhim wuxuu u diray ibnahu wiil uu dhalay ina abi sufyaanah faqaala lahum wuxuu ku yidhi inna abii aabbahay yuqri'ukum salaama waa idin soo salaamay abu sufyaan oo de ciidanka waa ninka u sarreeya gaashaandhigooda wayaquulu lakum wuxuu idiin leeyahay innahu sha'niga qad daala waxaa dheeraaday xisaarunaa go'doominta aan go'doominay limuxamedin iyo wa asxaabihi xataa malilnaa ilaa aan ka noognay go-doomin baan bil ku dhowaad ku haynaa meesha waa daaln wainaa anagu qad cazamnaa waxaan go-aansanay calaa an nuqaatila muxameda inaan la na- dagaalanno wanafruqa minhu aan ka falxalanno ka faaruqno waqad bacahanii abi aabbahay wuu iisoo diray ilaykum idinkoo iisoo dir- iisoo kiin diray liyadcuwakum inuu idinku yeero ilaa munaasalatihi la dagaalankiisa muxamed qadan biri haa dagaalka in la galo faqaaluu lahu waxay ku dhaheen nimankii reer bani qureyda ina alyowma maanta horta yowmu sabti horta maanta waa sabti yahuud iyo sabti waa laisla yaqaan wa naxnu anagu laa nacmalu fiihi shay-an waxba ma samayno maalinta sabtila iska damaashaadayaan waa maalinaysan xog hayn waaya maanta horta annagu shaqo ma qabanno uma inanaa annagu laa nuqaatilu macakum qurayshi miciina dagaali mayno xataa tucduunaa ilaa aad noo dhiibtaan sabciina toddobaatan oo min ashraafikum odayaashiinna ah wa- iyo wa ashraafi qadafaan ah kuwa liyakuunuu say u noqdaan rahaa-ina curaar cindanaa haddaad run sheegaysaan toddobaatan oday idinka iyo reer qadafaan noo keena waa warku isagu ka dhaadhacshay fainaa anagu fainanaa anagu naqshaa waxaan ka baqaynaa i- i- in ishtadda calaykum lqitaalu idinka haddii dagaalku idinku darnaado an tusricuu inaad u caradhaan ilaa bilaadikum magaalooyinkiinni wa tatrukuuna aad naga tagtaan limuxamedin muxamed nooga tagtaan waxdanaa keligana xaalaan nahay in annaga idinkaas kaaka ay tagtaan baan ka baqaynaa bay leeyihin. wa antum idinku taclamuuna waa ogteen annahu shaniga laa daaqata lana awood inaanu u ahayn bihi muxamed keligaya falamaa caada ibnu abi sufyaan markuu ku noqday ilaa qowmihi wa akhbarahum u warramay bimaa samicahu wuxuu ka soo maqlay min bani qurayda qaaluu waxay dhaheen reer quraysheed bilisaani waaxidin hal carab hal mar khasi'a waxaa hoogay abnaa'u lqiradati waalkhanaasiiri yaa daayarada iyo khinsiirada doofaarada wiilashoodii baa hoogay qurun qurun kale aan la arag bay dhaheen wallaahi low dalabuu mina hadday naga codsadaan shaatan neef ariya rahiinatan oo curaar ah maa dafacnaaha ilayku- ilayhim inaan u dhiibeyn neef ariya iska daa ragi rag iska daay ri u dhiibi mayn dhay dhaheen ri aa rag iska dhaafe wallaana hal riya u dhiibaynin waa xogtii marka se uga shaqeeyey arrimaha een, ku dhex jirada ma aragtay wax- waxyaalaha sida wax loo falkiyo oo ummado la iskaga horkeeno ama looga kala daadiyo fikradda uu fakeray bay ahayd waxay ogaadeen nimankii qoraysh oo la yidhi rag baa la idinka qaadaya moxamed baa layn doono loo dhiibayaa markii wiilkii soo noqdoo yidhi haddaynaan rag noo dhiibin dagaal geli mayno waxay u arkeen s- warkii horey baa qalbigooda galay rag la laynayo odayaala inay yihiin najaxa waa ku liibaanay waa ku guulaysay dheh nucaym binu mascuud fii tamyiiqi sufuufi alaxzaabi hal nin baa kumanaankii ciidanoo gaalada ahaa iyo saxaabadii badnaydoo iyo laakiin xoogaaga ahayd labaatan iyo dheeraad badi wixii la isla duldhoobnaa hal hameen gudihii fitig faati ka yeelay wuu ku guulaystay nucaym fii tamisiiqi sufuufi laxsaabi huwanti isi soo bahaysatay safafkooda kala firdhintooda waa firdhiye waa kala firdhiye hal mar waa tamsiiq waa jeexjeexa wa tafriiqi kelimatihim iyo kelimadooda kala geyntooda wa arsala allahu ilaahayna wuxuu ku diray calaa qurayshin iyo wa axlaafihaa huwanteedii riixan sarsaran dabayl yaa daran caatiyatan adag sakharna calayhim waa qoladii dabayl baa lagu diray waay warsalna calayhim riixan sarsaran waay caatiya jacala taasoo gudagashay dabaysha ilaahay diray taqtalicu inay fujinayso khiyaamahum bangalooyinkooda wa takfa-u inay gembinayso quduurahum dheriyadooda iyo digsiyaashooda wa tudfi'u inay baktiinayso niiraanahum dababkooda wa tasfacu inay dharbaaxayso garaacayso wujuuhahum wejiyaashooda meel bannaanoo dabayl badan ka dhacayso quruuraxa wejiga lagala dhacayaa qofka waay wa tamla-u inay ka buuxinayso cuyuunahum indhahooda turaaban ciid indhahana firaa ka gashay falam yajiduu ma helin mafaran meelay uga fakadaan min araxiili inay guuraan waxa weeyaan wax kale iyo waddo kaloo furan waa waayeen ilaa inay cararaan mooyaane faraxaluu way guureen taxta junxi dalaan waa isla hameenkii hameenkiibay mugdigiisa hoostiisa guureen hal mar bay dhaqaaqeen waay wa arsalnaa calayhim suurat laxzaab dee suuradaasaaba loogu magac daray ilaahay wuxuu ku diray riixan wa junuudan lam tarawha waay walamaa asbaxa almuslimuuna markay waa bariseen oo wawajaduu ay ka heleen cada allah ilaahay cadowgiisay qad wallow inay jeensadeen mudbiriina xaalay yihiin kuwa dabaduway jacaluu waxay gudagaleen yahtifuuna inay dhawaaqayaan alxamdu lilah ay ku dhawaaqayaan ilaah waa mahadle aladii nasara cabdah addoonkiisa maxameda u gargaaray wa acaza jundah ciidankiisana cizeeyey wahazama alaxzaaba isbahaysigana jebiyey waxdow kaliga xaalu yahay isbahaysiga gaalada allaha jebi hadda lafteeda isbahaysi bay ku jiraan yaa muslimiintana allah u kaalmay waa yahay saasaa dhacay marka ilaa dagaalkaas wabalaqat ilquluubu اlxanaajira dadka wadnihii baa dhuunta yimid watadunnuuna billaahi dunuuna hunaalika btuliya almu'minuuna wazulziluu zilzaala shadiida walamaa ra'a almu'minuuna alaxzaaba mu'miniintu markay arkeen axsaabta isu soo bahaysatay qaaluu waxay dhaheen haadaa maa wacadana allahu warasuuluh walamaa ra'a almu'minuuna axzaaba qaaluu haadaa waxay dhaheen waa wixii ilaahay iyo rasuulkiisu yowaheen wasadaqa allahu warasuuluh dalla wuxuu ahaaday nucaym binu mascuud bacda dalika alyowm maalintaa ka bacdi mawdi mowdica fiqati rasuulillahi sal sl rasuulka ilaahay kalsoonidiisa booskeeda ninka kalsoonida u daran lagu qabo fa waliya lahu lacmaala nebiga wuxuu u tawaliyey u qabtay shaqooyin xilalbo u qabtay wanahaba lahu waay wuxuu nebiga u qabtay bilacbaa'i culaysyaal nahada lahu wuxuu ugu hinqaday u qabtay bilacbaa'i culaysyaal wa xamala bayna yadayhi nebiga hortiisa wuxuu qaaday nucaym arraayaati calamo calanka dagaalka falamaa kaan waa ninka hadeer isagu dagaalka u yimid ciidanku u yimid laftiisa u jebiyey ciidanku u yimid reer qadafaan iyo qurayshi wixii uu isagu laba socday buuba kala dira waa kala dira waa kala cayriyey oo waa kala firdhiyey falamaa kaana yowmu fatxi maka yowmu fatxi maka maka furashadeeda maalinkeedu markuu ahaaday waqaba- waqafa abu sufyaan binu xarbin baa istaagay yastacridu isagoo indha indhaynaya juyuusha almuslimiina muslimiinta ciidamadooda indha indhayn mataqaan ciidanka marka dagaalka intuusan gelin la la sahminayo la tijaabinayo la indha indhaynayo oo yaa dhe- lagu samaynayo een, dhexmarkii u dambeeyey hogaamiyayaashu saas u dhex maraya ciidankiisa iyo tayadiisa iyo wuxuu haysta iyo mooralkiisa iyo nidaamkiisa marka ciidankii gaalada uu indha indhaynayay abu sufyaan mada ee, waxa weeyaan waqafa abu sufyaan bin xarbin yastacridu waaye isagoo indha indhaynaya juyuusha almuslimiin ilaa isagu inta islaamay baa halkan meelah baa la istaajiyey hadba ciidan baa maray hadba ciidan baa maray hadba ciidan baa maray fara'aa rajulan nin buu arkay yaxmilu xambaarsan ilaa wuu islaamay abu sufyaan raayata kadafaan reer kadafaan calankoodii nin wada buu arkay qabaa'ilku waa kala calamo duwan yihiin macnaha waxay qolaba waxay leedahay nidaam gu- bay leeyihiin lagu garanayo faqaala liman macahu wuxuu ku yidhi dadkii la socday man haadaa ninka calanka wada waa kuma faqaaluu waxay dhaheen waa nucaym bin mascuud waa ninka habeenkii cayriyeed oo yidhi warla carar ciidanka odayaal baa lagu weydiin doonaaye waay kaartada u degay qaala wuxuu yidhi abu sufyaan waa geesi laftiisa waa odaygii quraysheed bi'sa maa baa baas lagu yidhi sanaca binaa uu nagu sameeyey yowma alkhandaqi sidau noo galay dagaalkii khaswatulxasaab khandaq aan leelahay arrin foolxun bay ahayd buu yidhi ninkaas wuxuu nagu sameeyey hameenkaas ayaa baas leh wallaahi laqad kaana wuxuu ahaan jiray ninkan min ashadi nnaasi dadka kuwa ugu daran cadaawatan colnimada limuxamed dadka ninka ugu necab waa nebiga habeenkaasaan ugu qabnay inuu sidiisii yahay buu intuu noo soo dhuuntay buu xogna siiyey aan ka baka jirin waaye ilaa xog la helay baa lagu dagaal tagaa ama dagaalku lagu joojiyaa markaasaa xog buuna siiyey wahaa huwa daa nebi maxamed sagaa dadka ugu necbaa haddana wahaa baraarugo huwa daa haddana waa kan yaxmilu xaalu xambaarsan yahay raayata qowmihi tolkiis calankiis beyna yadayhi maxamed hortiis haddana maanta maxamed buu calanka u wadaa wayamdii wuxuu u socdaa lixarbinaa la dagaalanka yaga reer quraysh haddaan nahay taxta liwaa'ihi waaye maxamed calankiisa hoostiisa isagoo ka dagaalamaya oo maanta nala dagaalamaya makaaba na- maanta la joogaaba maalintii hore madiinaan dul joognee maanta isagoo calankii wadow maxamed maciise ah oo cadaawaddii ka baxdoo islaamay dee ninkan iyo marka abu sufyaan iyo raggii dadkii badnaa waa iyagii markaa islaamay iyaga laftooda cabaas bin cabdulmualib iyo raggii waaweyn hogaamiyaasha mid islaamnimadiisa qarsada iyo mid markaas ee bilaababa waa iyaga islaamay markii dambena dee maalinta ma kala furanaya man dakhala daara abi sufyaan fa huwa aamin odayga gurigiisa ninkii galaa la yidhi lagu sharf waa waa aamin la taaban mayo qofkii albaabka hoosta ka soo xirta la taaban mayo qofkii xaramka kacbada la taaban mayo qofkii hubka dhiga la taaban mayo arrimahaasoo dhan baa loo sheegay والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب